golaha baarlamanka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah oo gaaraya laba boqol iyo siddeed iyo toban xubnood ku ansixiyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda saddexaad ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn xildhibaanada baarlamanka ka codsaday inay codkooda siiyaan ra-iisul wasaaraha cusub maanta halkan waxaan u imiday mahadcelintaas ka sokow in aan baarlamaanka federaalka soomaaliya aan ka codsado inay ansixiyaan igu raacaan magacaabistaan u soo magacaabay doctor cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu noqdo xildhibaanaduna ay siiyaan kalsoonidii uu ku shaqayn lahaa oo ay u baahneed sharciyadiisa intaas waa iga furitaankayga hadalkayga iyo muhiimadda soo hor istaagayga ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa sidoo kale xubnaha baarlamanka ka codsaday inay codkooda siiyaan waxaana uu qeexay in xukuumadda uu soo dhisi doono ay noqon doonto mid shacabka gaarsiisa hiigsiga cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan maanta si xushmad leh golaha shacabka uga codsanayaa inay kalsoonidooda siiyaan si aan u soo dhiso xukuumad yani matasha dadka iyo dalka o dhan matasha waaqiciga siyaasadeeda jira runtiina u shaqeeya danaha dalka dhibkan wakhtigayada hadda harsanna haddii la yidhaahdo ka saara dalka inay gaarsiiyaan higsiga hadda aan hadafka aan higsanayno intaasi kadib waxaa la guda galay codkii loo qaadayay ansixinta ra-iisul wasaaraha waxaana xubnaha baarlamanka fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay laba boqol iyo afar iyo labaatan ra-iisul wasaaraha u codeeyey laba boqol iyo siddeed iyo toban halka lix ka mid ah inkastoy baarlamanka joogeen ay misano fadhiga ka maqnaayeen waxaana natiijada codaynta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamanka maxamed sheekh cismaan jawaari mudanayaal codayntii aad qaadeen oo kalsoonida kalsoonida brimeministka ra-iisul wasaaraha cusub guntinka uu ku furmay shirkan wuxuu ahaa laba boqol iyo labaatan iyo afar guntinka inuu ku furmay lix xildhibaanaa maqnaatay waxaan geliyey aamusnaan inay galeen ayagaa codkooda isaga cayaareen cid diiday ma leh waa eber waxaa ogolaatay laba boqol iyo siddeed iyo toban xildhibaan marka ra-iisul wasaaraha oo ansaxay
guddoomiyaha maxkamadda sare ceydiid cabdulaahi ilka xanaf ayaa baarlamanka hortiisa ku dhaariyey ra-iisul wasaaraha kudhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gurto inaan xilkayga u guto si daacad ah si daacada oy ku jirto danta dalka oy ku jirto danta dalka dadka iyo diin dadka iyo diinta dhowrana dastuurka dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla
dhaarinta kadib guddoomiyaha baarlamanka ayaa ka codsaday madaxda qaranka inaanu dhicin khilaaf la mida kii xukuumaddii hore ay ku burburtay kaasoo uu sheegay in xitaa baarlamanka uu saameeyey dalkeennuse ma xamili karo khilaaf iyo xasilooni dari siyaasadeed dambe oo la mid ah tii aan u soo goobjoog ahayn labadii bilood aan soo dhaafnay allaahu subxaanahu wa tacaala ayaa naga asturay mooyaane halis baan dalkeenna qarka u saarnay khilaafyadan ma aha wax dalkeenna u roon ma aha wax hay-adaheenna ku habboon ma aha dhaqan iyo sumcad sumcadda madaxnimadeenna u fiican waxaa lagama maarmaan ah in aan mustaqbalka iska ilaalino khilaaf nooc kastaba leh siiba in laga digtoonaado khilaafka ka dhex dhasha laanta fulinta waayo wuxuu hadiiba saamayn ku yeelanayaa golaha shacabka oo ah lafdhabarka jiritaanka dowladnimadeena madaxweynaha soomaaliya oo gebagabadii kulanka baarlamanka khudbad dheer ka jeediyey ayaa u hambeliyey ra-iisul wasaaraha isagoo dhanka kalena uga mahadceliyey mudanayaasha baarlamanka kalsoonida ay siiyeen ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale waxaan u hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaan leeyahay hambalyo howl cusub ayaa lagu dhiibay wakhti cusub iyo waaye cusubna waa kuu bilowdeen ilaahay ha kuu fududeeyo waa kuugu ducaynaynaa annaguna waxaan ku ballan qaadaynaa inta inaan ku garab istaagno si ay muxuu ahay sida ugu sahlan ee suurtagalka ah ugu fulaan howlahaas waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo muujiyey wixii baarlamaan looga baahnaa iyo wixii baarlamaan waajibaadkiisa ay ahaayeen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta baarlamaankeen inuu ka micna badan yahay ka micna roon yahay kana tayo badan yahay baarlamaano dhan oo muddo dheer soo jiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inuu dhowaan soo dhiso xukuumad cusub oo shacabka ku hagta wadada xiigsiga cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka kaasoo lagu wado guud ahaan inay dalka ka dhacaan doorashooyin madax bannaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho